bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna qiyaastaa qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku aasaysan tahay siddeedda bisha abriil sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa xukun laba sano ah ku riday maanta wariye cabdimaalik muuse coldoon oo muddo ku xeyrnaa xabsi ku yaalla magaalada wariyaha ayaa saafi lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada hargeysa xeer ilaalinta dacwaddan kusoo oogtay wariyaha ayaa sheegay in laba sano ay ka yar tahay inta uu u qalmo in lagu xukumo ehelkiisa iyo qareenada u doodayay ayaa sheegay in ay arrintan racfaan ka qaada doodaan xukunkan oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid sharci darro ah weriye coldoon ayaa lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay jiritaanka maamulka somalilan somalilan ayaa hore waxay u sheegtay in wariyaha ay maxkamad soo taagi doonto islamarkaasina sharciga la marsiin doono kadib markii ay sheegeen in uu ku xadgudbay qarannimada somalilan weriye cabdimaalik coldoon ayaa lagu qabtay garoonka magaalada hargeysa kadib markii uu kasoo laabtay muqdisho islamarkaasina uu taageero u muujiyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sideedii bishii labaad lagu doortay magaalada muqdisho waxauna qayb ka ahaa dadka sida aadka u taageersan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya aldon ayaana ugu dambeyn maxkamad lagu soo taagay magaalada hargeysa taasoo muddo laba sanaa haatan ku xukuntay inkastoo qareenada u doodaya wariyaha ay sheegayaan in ay xukunkan raacfaan ka qaada doonaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk xukuumadda soomaaliya oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxa uu kulamo la qaatay madaxda maamulkaasi iyo guddiga doorashada madaxweynaha xilli maamulkaasi si aad ay u diidanayeen dib u dhigista doorashada maamulkaasi muddadii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu usoo jeediyey ee aheeday shan iyo afartanka cisho haddaba guddiga war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in doorashada maamulka galmudug lagu wado in oo lagu waday inay dhacdo tobanka bishani dib loo dhigay iyadoo ugu dambeynna galmudug ay aqbashay codsigii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ee ahaa in muddo shan iyo afartan cishaa dib loo dhigo arrimaha doorashooyinka maamulkaasi wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk xukuumadda soomaaliya cabdi faarax juxe oo shalay gaaray cadaado ayaa waxaa wadahadallo uu la yeeshay kusimaha madaxweynaha galmudug guddoomiyaha baarlamaanka guddiga doorashada madaxweynaha maamulkaasi wadahadalladan oo muddo saacadaha qaatay ayaa waxa ay isku afgarteen in doorashada madaxweynaha ay dhacdo soddonka bishan abriil iyadoo intaa ka horreysana la dhammaystiri doono dib u heshiisiinta maamulka galmudug iyo ahlusunna wal-jamaaca oo lagu wado inay qayb ka noqoto dhismaha maamulka cusub ee galmudug iyo doorashada xubnaha wafdiga wasiirka arrimaha gudaha oo kamid ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxa ay kala hadleen maamulka galmudug sidii ay u aqbali lahaayeen in ay maamul midaysan loo dhiso gobolada dhexe ee dalka oo laisugu dari lahay galmudug iyo ahlusunna wal-jamaaca dowladda federaalk soomaaliya ayaa cadaadis ku saaraysay maamulka galmudug in ay dib loo dhigo doorashada si fursad loo siiyo maamulka ahlusunna oo horey u diidanaa doorashada ama u dalbaday doorashada in dib loo dhigo si ay uga qayb qaataan guddiyo ka socda ahlu sunna iyo galmudug ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan in ay kulamo ku qaataan taa oo ay garwadeen ka noqon doonto dowladda federaalk soomaaliya maamulka ahlu sunna ayaa lagu wadaa in ay ku soo biiraan galmudug iyadoo xubno ku yeelan doono baarlamaanka waxaana sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan aynu helayno in lagu wado in lagu qanciyo ahlu sunna madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya oo kormeeraya saldhigyo dhowrah oo ku yaala gudaha gobolka banaadir habeennimadii xalay ayaa xilka qaadis saqday dhexe waxa uu ku sameeyey ama shaqo jooji lagu sameeyey taliyihii saldhigga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir gaashaalla dhexe cabdiqaadir axmed shire gaagaale sidow macalin isaaq ayaana si kumeel gaar ah loogu magacaabay saldhigga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir wasiirka amniga axamed abuukar ayaa kormeerayay xalay ama kormeer ku tagay xalay qaar ka mid a saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir dhinaca kalena mudane ducaale oo ah wasiirka amniga ayaa waxa uu shaqadii ka aaminay taliyaha saldhigga degmada cabdicasiisa dhame axmed cabdulaahi baashe isagoona sheegay in uu bilowday isla xisaabtan dhab ah oo ku aadan dhinaca hay-adaha amniga iyo sidii ay uga diyaargaroobi lahaayeen sugidda nabadgelyada guuda ee gobolka banaadir gaashaanladaha cabdiqaadir axmed shire ayaa noqonaya taliyihii ugu horreeyey ee xilka looga qaaday xilgudasho la-aan iyadoona wasiirka uu ku eedeeyey inuu yahay shaksi iska seexday degmada xamarweyne ayaa la sheegay in ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga fiican ee magaalada muqdisho maadaama ay u bilowday u bilowatay ama ay u dhowdahay madaxtooyada soomaaliya magaalada muqdisho waxaa bilihii ugu dambeeyey ka dhacayay falal dilal qoshaysan kuwaas isku mid ay ka hayeen degmooyinka gobolka banaadir inkastoo degmooyinka wadajir xamarweyn waa xamar jajab iyo waabiri ay ahaayeen iyo yaakshida goobaha ugu badan ay ka dhacayeen falalka dilka ee lagula kacayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee degan degmooyinkaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in halka ciidamada ammaanka maamulkaasi ay ku qabteen gaari laga buuxiyo walxaha qarxalana doonayay falar gagixiso in looga geysto gudaha magaalada kismaayo ciidamada nabadsugidda maamulka jubbaland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo waxa ay kusoo qabteen walxaha qarxa iyo miinooyin la doonayay in loo adeegsado falal qaraxyo ah axmed waa axnab oo ka mid ah saraakiisha sare ee nabadsugidda jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in howlgallo ay sameeyeen ay kusoo qaqabteen walxaha qarxa oo sida uu hadalka u dhigay la doonayay in lagu fuliyo falal argagixiso oo laga sameeyo gudaha magaalada kismaayo ciidamada waxa ay gacanta kusoo dhii ku lugta lahaa iyo sidoo kale gaarihii lagu farsamaynayay intaba ayuu yidhi sayid caraba oo ka mid ah saraakiisha ciidamada nabadsugidda maamulka jubbaland sarkaalkan ayaa intaa waxa uu ku daray in dhowaan ay warbaahinta usoo bandhigi doonaan shakhsiyaadkii falalka lagu soo qabtay ee gacanta kuga jiray xilligii ciidamada ay soo qabanayeen magaalada kismaayo marar badan oo horey waxaa ka dhacay xuso oo la bartilmaameysanayay ciidamada maamulka balse intooda badan waxyeelada waxa ay soo gaartay dadka shacabka ee ka agdhow goobaha ciidamada marinka u ah ee lagu weerarayay horey waxay u sheegeen maamulka jubbaland inay la tacaali doonaan dhibaatooyinka ka dhanka bulshada ee ay maleegayaan inta badan kooxaha bahwadaadka la ah alqaacida ee shabaab kuwaasoo inta badan sheegta wararka weerarada buraacan ee lagu qaadayo goobaha dadka isugu yimaadaan qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ciidamada ahlu sunna wal jamaacana waxaa la sheegayaa inay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay doonayaan in ay dib u tagaan magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud halkaasoo dhowaan ay baneeyeen ciidamadaya waxaana wararka imukeyna ceelbuur ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca oo aada u fara badan haatan ay ku wajahan yihiin magaalada sheekh axmed shaakir oo ah madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee sunna wal jamaaca waxa uu tilmaamay in ciidamadoodii shacabku iskaashanaya diyaar ay ugu yihiin in la kala gacanta oo dhowaan ay baneeyeen ciidamadii toobiya sheekh axmed shaakir ayaa intaa ku daray in ciidamada maamulka iyo shacabka oo iskaashanaya ay gacanta ku dhigi doonaan degmada aalbuur kana saari doonaan kooxahaasi degmadana ay buuxi doonaan maadaama ay baneeyeen ciidamada etoobiya etoobiya ayaa maalmo ka hor ka baxay degmada ceelbuur ee gobolka galguduud halkaasoo al-shabaab mar kale gacanta ay ugu dhigeen kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar hoofiyaal ah oo shalay lagu qaaday degmada wernaadir halkaasoo waxyeelo ay ka soo gaareen dad rayid ah oo xilligaasi ku dhowaa goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen ilaa iyo afar ruux ayaa ku geerootay laba hoofiye oo kusoo dhacday nawaaxiga isgoyska danwadaagaha ee degmada wadajir waxga ku dhaawacmay toban kale iyadoona waarayaan inay jireen khasaarooyin kale oo hantiyadeed oo ay geysteen hoofiyaashaasi shabaab ayaa bisha u ridatay mas-uuliyadda hoofiyaasha maalintii shalayha ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir waxayna sheegeen in ay duqeeyeen xarunta hay-adda u n d b ee xerada iyo sidoo kale xerada ciidanka amisom ee xalane dowladda soomaaliya weli kama hadan weerarka madaafiicda ah ee degmada ee dadka rayidka ah ay wax ku noqdeen ee ka dhacay degmadaasi wadajir waxay soo sheegeen laamaha ammaanka xilli ay ka hadlayeen ama xilli ay baarayeen arrintan in ay dib ka hadli doonaan maamulka degmada wadajir ayaa sidoo kale ka gaabsaday inuu wax ka dhaho ama ka hadlo arrinta weeraradan ka dhacay degmadaasi ma aha markii ugu horreysay ee weerar nuocan ah al-shabaab ay ka dhisaan degmada wadajir ka mida gobolka banaadir tiro dhowr jeero hore ayay dhacday weerar nuocan ah in al-shabaab ay qaadaan kuwaasoo intooda badanna loo adeegsaday hoobiyaal ku dhacay nawaaxiga madaxtooyada soomaaliya nawaaxiga garoonka diyaaradaha iyo goobo kale oo saldhigyo ay ku leeyihiin ciidamada midowda afrika ah ee amisom warkii aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer ciyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa aniga saaxiibkii maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray warka idin akrinayay tan iyo intaan dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh